dee xisbiyada oo dhan aad baan ugu sheekaysanay muddo laba sannadood ku dhow dee xisbiyada dadka madaxda ka hinaynta ma maamuus weyn baan uhaya dad sharaf la weeye oo aanu isnaqaano dad badan baan la tashaday markaan xisbiyadii aada u sheekaysanay dad dibadda jooga waddanka gudihiisa jooga dadaan asxaab nahay dadaan aanaan aqoon weyn isku lahayn laakiin de magac weyn le rag iyo dumar waan la waan wada sheekaystay laba sannadood miiri ururi ururi miir markii dambe de waxaan anigu go-aansaday in xisbiga kulmiya uu yahay meesha ugu habboon ee aan fadhiisan karo dabeetana aan ka qayb gala de wixii socod iyo dhismo iyo wadan hagaajis waktigana uu keeno
maxaa heshiisa ee aad gasheen adiga iyo xisbigu ee aad ku heshiiseen heshiisa idin yaalla markaa mar haddaad ku biirta de waxaanu ku heshiinay xisbiga oo ugu waaweyn in aan ka qayb galo talada xisbiga vishinka loo dhigayo iyo aragtida dheere xisbiga loo dhigayo xisbiga aasaaskiisa iyo quwaddiisa sida loo adkeynayo ee looga sii dhigayo xisbi u bisil ummadoo dhan somalilan ilgees ilaa gees iyo xisbi dee dejiya aragti dheer iyo public policy ajende cusub oo wixii la qabtay waddankee yaalana adkeeya ee wanaagsan dhibaatooyinka iyo challengeka waddanka hor yaalloon maanta ka hadlayna gusi cilmiyeysan oo dhab ah u gudagala xundhurna ay u noqoto had iyo jeer waxaa lagu dhaqmayaa hadafku uu noqdo cadaalad iyo karti labadaa haddii la helo meel kasta way hagaagi kartaa labadaas had amba midkood maqan yahaynba labadaba ay maqan yihiinna waa la indhabeelaya wax ma soconaya waa lagu malaysanaya markaana dee qabiil iyo wixii qurunki ayaa ayaa noqonaya kitaabka lagu dhaqmo dad badan baa waxay leeyihiin maadaama axmed nin miisaanle nin kartile nin aqoon leh oo ahaa yacni waan ugalahan weyneyn in booskan imiga kulmiye ku biiro oo laakiinse in madaxu ka noqdo oo madaxweyne u tartamo somalilana maadaama horena madaxweyne ugu soo tartamay soomaaliya dadka badana saas aaminsan maxaad fikirkaada leh de waan waan aqoonsanahay arintaas dadku su-aasha inay isweydiiyaan way habboon tahay oo haddii lagu hanweyn yahay dee in kolba lagu xisaabiyo halkaad joogto waa wax habboon weeye jawaabtu way gaabanta waxa wey haddaad doonayso hamad siyaasadeed oo ballaaran oo weyn haddaad kugu jirto iyo haddaanay kugu jirinba dee halka ugu horeysa waxa weeye inaad xisbi gasho ood member noqo